بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله وجهك خالصا أما بعد dhacdadii ka dhacday shalay magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya ee dad aan ilaahay ka cabsanayna subxaana wa tacaala muslimiintana shalay oo taariikhda ahayd afar ahayd soomaa shalay afaray ahayd laba kun iyo koo iyo tobankii bisha oktoobar bisha tobnaad oktoobar laba kun iyo koo iyo tobanka arrintaas horta waxaa weeye runtii waa arrin aada iyo aada fadiica wax hadday ceeb yihiin ama foolxumo yihiin ama la inkiro caqlan wa sharcan wax la inkiro sababtoo ah dad muslimiin ah oo dhallaan iyo waalid u badan oo ummaddii u wixii u soo baxayay diin iyo tacliin iyo waxqabadba in sidaas oo kale loo qarxiyo oo loo guwo waa wax ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisu diintiisaba ay inkirtay waay walciyaadu billah xuquusha saliimkaa iyo fitraduna ay inkirayso walciyaadu billah waxaasoo dhan runtii waxaa ka ceeb badan inay dad ay sheegteen ay dhahaan waxaa annagaa samaynay oo taxmiid iyo takbiir waxaas lagu qaadayo ayaduna waa fadeeco kale wa kolay dadkaas waxay ku roobayaan sida ilaah u yihi subxaana wa tacaala afaman zuyina lahu suu camalih fara'aahu xasana fa ina allaha yudilu man yashaa bool ka waran qof camal xun oo jariimo ah loo qurxiyey oo xaq la yahay ma garata afaman zuyina lahu suu camalih ee shaydaanna uu dhumeeyey waa foolxuma midda ugu dambaysa walciyaadu billah awalan qatli muslimiin ilaahay qowlkiisa oo kas loo dilo ilaahay qur-aankiisa waa ku inkiray cadaab midka ugu daran u goodiyey waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha qofkii mu'mina qof kas u dila jazihiisu iyo abaalmarintiisu waa jahanamo uu ku waaro nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay laa yazaalu arajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofku diintiisa waasicay u tahay intuuna dhiig xaaraan ku dhicin waxaana shaki lahayn qofka isagoo caasiya qofku ciil u qaba dilay ayay aayaddu ka hadashay qofkii muslim dhiiggiisa xalaashaday istixlaalkaasi kufri u keenaya walciyaadu billah weliba dad abriya oo sibyaan ah oo wax hadda ay ku muteen aan la arkin istixlaalkaa kufri buu keenaya walciyaadu billah sababtoo kitaabu ridda waa annakii soo maraynay qofkii shay waajiba oo macluum min addiini bidaruura qofkii inkira ama shay xaaraam ah oo xaaraamnimadiisa macluum min addiini bidaruura qof walbaba og yahay caamo iyo culummaba ay ka sinan yihiin qofkii xalaalaysta waa gaal walciyaadu billah oo weliba magaca diin iyo jihaad ku sheego haddana ilaahay ku mahadinayo waa musiibo aad iyo aada u weyn culimmaduna waxay sheegeen sida axmed shaakir iyo dadkan dadka ikhtiyaala macnaa gaadmada ku laaya ayagoo dadka muslimiinta dhiigga xalaalaysanaya inay ka khatar badan yihiin oy ka mujrimsan yihiin dadka caadigaahoo qof aarsi iyo qabiil iyo ku dila sababtoo qofkaasi markuu dembiga gelaa inuu aafim yahay uu dembaabay waa uu qirsan yahay laakiin kani waa xalaalaysana cibaado ka dhiganaya waa shaydaannimo midda ugu weyn waayo walciyaadu billah ilaah kama oga kollay dadkaas waxaa uun ku waajibay oon ku dhihi karnaa sidii gabadhii zubeerulcawaam uu qabay oo ku tiri ninkii zubeer dilay waxay tidhi shallat yadaaka an qatalta lamusliman xallat calayka cuquubat lmutacamidi gacantaadu waq ay engegto ilaahu gacantaadu ay engegto liajli an qatalta musliman inaad muslim dishay xallat calayka waxaa kugu waajibtay cuquubat lmutacamidi qofka qof muslina kas u dilay cuquubadiisa oo inuu jahannamo ku waaro ah sida ilaaha uu sheegay waana kabaairta waxa ugu weyn waxa waye ashirku billaah iyo qatlu nafs almuxarama iyo zinada muminiinta ilaahay wuxuu ku sifeeyey markuu ammaanayay waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar qofka ilaahay macigiis aan ilaah kala caabudi karin walaa yaqtuluuna nafsa aan maaragtay dilaynin aladii xarama allahu ilaa bilxaq naftaa ilaahay xarimay in xaq lagu dila maaha xaqna laguma dilin dad abriyaa wey walaa yazinuuna aan sinaysanaynin waa muminka qofkii daba mara marka akhlaaqda muminka waman yafcala dalik saddexdaa mid ka mida ninkii sameeya ama wada sameeya yalqa ahaaman ay bimacnaa cuquuba ay ku fasiraan cuquubo iyo aargudasho xag alla kati oo la kulma yudaacaf lahu lcadaabu ilaahay cadaabka uu ku laalaabaya wayaklud fiihi muhaanan ilaahayna wuu ku waarinaya runtii arrinta dhacday qof kastaoo muslina iyo soomaaliba laakiin damiir leh arrin ka naxsiiso tii horena waa ka horreeyo dhaqaatiirta ardada lagu dilay waxaadna ogaataan ilaahay qofkii diintiisa been ka sheega oo masabit horta ilaahay wuu ceebaynaya sababtoo ah qof magaca jihaad iyo wanaag iyo islaax sheeganaya inuu facaa'ilka uu ku socdo markii horaanba niyadiisu ikhlaas iyo khayr aysan ku jirin ilaahay baa marka fadeexeeyey oo beentooda kashifay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu le walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa biahli makriga iyo hagarta iyo khiyaanada xun qofka ku kacayo dadkiisa unbuu dib ugu soo noqonaya maanta runtii waa la cishaysan yahay cadowgii dadka u loogeen waa yeel iyo hooyo iyo ilmo iyo qof walba waa ka ooysiiya waana la biri waxaa waxaad moodaa libaax intuu raq dishay hashii cidda dhalaysay ama cidda qofkii ugu rona dishay haddana biri waxa libaaxu qosale biri wuxuu leey waxay xala idaacada ay ka sheeganayeen hadde waa libaax intuu rag laayay ama geeli laayay beri waxay oo dadkii dadka laga dilana ay maqlaayaan ninkii hasha lahaana uu maqlayo awal uu nabigu yihi calayhi salaatu salaam ina ma adraka ina mima adraka annaas min kalaami nubuwati aluula dadku waxay ka soo gaareen hadalladii ambiyada waxaa ka mida idaa lam tastaxi faslic maa shiita haddaadan xishoonin calaa axadi tafsiireyn waxaa rabta iska samee ilaa qof xishoonaa ma tihid waxaase ilaahay lagu mahadsan yahay nin walbaa waxa uu sheegto adduun inaan saan keliya aan lagu baxaynin ilaahay cidda samaysa waa ogyahay jariimadooda waa ogyahay waana su-aalaya waana ka abaalmarinaya fi dunyaa waalaakhira waxaa marka halkan kasoo jeedinaya awalan tacsi ummadda kastoo muslimka ah iyo dadka maaragtay daxiyadaa dadka ay ka dhinteen ilaahay dadkoodii meesha ku dhinteen uu naxariis ka dhigo uu shuhadaa oo ka dhigo shuhadaa dadkaasa ah sababtoo nabigu wuxuu noo sheegay qofka gubtay iyo qofka labab inuu shahiid sheego amaa dadka laayay dadkaas oo la baashiray kuwii soo maamulay kuwa ka raalli ah kuwa ku qoslaaya waa mujrimiin cinda allahi wa cinda almuslimiin hor dadka waa u ducaynaynaa ilaahay soomaalida iyo muslimiinta arrintaa ka naxday khayr allaha siiyo dadkeenina allaha maarata u naxariisto ilaahayna subxaana wa tacaala bedel khayr qab allahana kala siiyo waxaan halkan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala biasmaahi alculaa wa sifaatihi alculaa annagoo cisho sugayna dhibka iyo dulumka oona haysto qof kastaoo muslim oo soomaaliya dadka waxaa sameeyey iyo kuwa soo abaabulay iyo kuwa ka raaliya ilaahay inuu cuquubadooda soo dejiyo allaahumma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axada ilaah dadka arrintaa sameeyey ilaahow tirakoob mid mid ulah midna ilaahwa ka tegi ilaahay waxaan ka rajaynaa oo ka baryaynaa wax dhanayna ciileena dadkay shala laayeen ka bacdi ilaahay inuusan qof ku sallidin balaayada ay wadaan ilaahay iyaga inuu ku gediyo wixii soo abaabulay wixii ka raalli ah wixii ku riyaaqay waxa maamoodaas la wada wixii muslin sheeganaya waxaa samaynaya iyo gaalba wixii ka dambeeya ilaahay iyaga ha ku gubo subxaana wa tacaala siciid binu jubeera markii oo xajaaj binu dulmiga ku dilo wuxuu dhahay allaahuma laa tusallitu bacdii axadan oo yiri xajaaj qof dambe ilaaha ku sallidin ilaah waxaan kaa baryaynaa cishaan sugayna waana ciileen waana dulmeen meelay jiraan ma naqaan cadow kastay la qabsadeen xamaaqo kastay diintaada ay ku fasireen wax kastoo diintaa dadkaagii waa ceebeeyeen ummaddii waa ka ooyiya ilaahu rabbiyo subxaana wa tacaala dadkay shala laayeen ka bacdi qofna ha ku sallidina ayaga balaayo u keen ilaahu balaayo u keen ilaahu halaagooda u keen ilaahu halba meel ku faniin ummadda ay halaageen oo hay-aadka u diideen oo horsimada ay ka dhowreen ilaahu raxmaddaa u hubeen oo dad wanaagsan oo toosan oo nabad iyo iimaan u horseedana ilaahu noo hubeen waxa cadowoo kaalmeynayana ilaahay ayagana ha qabto subxaana wa tacaala allah noo naxariisto sala allahu calaa maxamedin waali saxbi wasalam